bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawa ku idin haysan waxaa ugu waaweyn faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaya asgari ka tirsan ciidanka dowladda oo asgari kale ku dilay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka dowladda iyo macawisleed oo maanta la waday degmada istaraatiijiga ee runnadguud oo muddo badan ay ku sugnaan dagaalamayaasha al-shabaab senator ilhaan cumar oo ka tirsan koongareeska mareykanka oo maanta gaarsay magaalada garoowe ee caasimada puntland faahfaahina kasoo baxaya ciidamo ka tirsan dowladda oo dhimashadii dhaawac ku noqday qarax lagula egtay dulaadka degmada mahadaaye gudoomiyaha golaha shacabka oo qaramada midoobay kala hadlay arrimaha dib heshiisiinta maamulka koonfur galbeed sanadkii afraad oo muqdisho lagu qabtay bandhig carabeedka shaqada ee muqdisho joofar maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo tegay degmada alkotar oo ka tirsan shabeellaha dhexe oo dhowaan ay qabsadeen ciidamada dowladda wararka dibadda waxaa ugu waaweyn mareykanka oo hub halis ah ugu deeqa ukrein oo dagaal adag kula jirta ciidamada dowladda ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
cismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen khamiisa taarikhduna ku beegan tahay labayo labaatanka bisha labayo tobnaad disembar sanadka laba kun labayo labaatan kusoo dhawaada warkii habeenay riw dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk oo lagu dilay magaalada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinada ayaa waxa ay sheegayaan in askari kale oo ka tirsan ciidanka dowladda uu magaalada baraabe galabta ku dilay askari kale oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya goobjoogyaal ayaa xaqiijiyay in labada askari dilka inta uusan mid kale u geysan kahor ay murmeen kadibna oo askari ka tirsan ciidanka booliska uu rasaas ku furay askari kale oo ka tirsanaa ciidanka militariga dowladda federaalk oo ku sugnaa goobta oo ku wada sugnaa hal goob iyadoona sidaas uu askariga carooday la tilmaamay inuu carooday uu rasaas ugu furay askari kale la joogay sidaas inuu goobta ugu geeriyooday taliya ku-xigeenka ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ee magaalada baraabe nuur karkaar oo la hadlay warbaahinta waa nuur karkaar oo la hadla warbaahinta ayaa u sheegay in askari ka tirsan ciidanka daraawiishta degmada uu dilay askari kale oo kamid ah militariga soomaaliya ee kusugnaa magaalada sidoo kale rasaasta lagu rasaas lagu ceersanaya askariga falka geystay ayaa sii haleeshay qof kale oo ka agdhawaa goobta uu falku dhacay waxaana wararka inta ay kusii dirayaan in laamaha ammaanka degmada baraabe ay ku raajoogaan askariga falka geystay degmada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose ahna caasimada maamulka koonfur galbeed ayaa caawa xaaladeedu waxay tahay mid degna mana jirto xiisad diraalkaas ka dhashay oo ka taagan degmada ciidanka dowladda iyo macawisleyda ayaa maanta la wareegay degmada istaraatiijiga ah ee rundagoodne oo ay sanado badan ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab wareega uu kardayaxaya warkaan faahfaahinaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe oo ka mid ahayd meelihii shabaabku ay maamulayeen in ka badan shan iyo toban sannadood howlgalkan oo ay horkacayeen saraakiil uu ka mid yahay korneel qoondho nuur oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka waday qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana shalay ka dhaqaaqay deegaanka cadcaday ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ii sheegay in xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaana ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa dadka deegaanku ay gudaha u galeen gudaha degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ma jirin wax dagaalo ah oo ka dhacay degmada maadaama horay ay uga baxeen dagaalamayaashii al-shabaab ee muddada fog maamulayay halkaas iyo sidoo kale dadkii shacabka ahaa ee ku dhaqnaa degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe laakiin ciidanku saaka waxay xaqiijiyeen lixdii aroornimo si buuxda inay ula wareegeen degmada runirgood ciidamadii cadowga way yaaceen baacsi baa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raaraadinayaa inkastoo aan weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay ciidanna wuxuu kusii jiraa baacsiga cadowga
runirgood oo ah degmo istaraatiijiya waxa ay ku taallaa koonfur bari ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay qiyaastii laba boqol iyo afartan kilomitir u jirtaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana ay xad la leedahay degmada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud oo dhanka bari ka xigta cadale iyo sidoo kale degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe degmadan oo ahayd meelihii ugu muhiimsanaa ee dagaalamayaasha al-shabaab ay muddo fog maamulayeen xilligan waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo ay sameynayaan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo ay ku baadigoobayaan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ay ku saarayaan tiro miinooyin ah oo la sheegay in la geliyey gudaha degmada abuukardeex warbaahinta dalsan shabeellaha dhexe
faahfaahinna ayaa laga helayaa ciidama ka tirsan dowladda oo dhimashadii dhaawac ku noqday qarax lagula eegtay duraadka degmada mahaddaay ee gobolka shabeellaha dhexe salmaan cabdaala ayaa warkan faahfaahinaya ugu yaraan shan askari ayaa lagu dilay saddex kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen ay miino kula qaraxday duleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana laga helayaa faahfaahino dheeraad ah gerida miinadu ama gaariga miinadu la qaraxday ayaa ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo kalbinayay raashin ay hay-adda maareynta musiibooyinka dowladda federaalka ugu qoondeysay degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe maxamuud cilmi raage ee maamulka hirshabeelle oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa u sheegay in qaraxa uu ahaa miino dhulka la geliyey inay ku dhinteenna ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray hadalkiisa in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay sameeyeen howlgallo baaritaano ah oo amniga lagu xaqiijinayo mana jirto faahfaahin intaasi ka badan oo uu gudoomiye ku-xigeenka uu bixiyey qaraxan ayaa kusoo beegmayaa xili ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku dhow yihiin ama ay la wareeg ku dhow yihiin inay al-shabaab ama dagaalamayaasha al-shabaab ay ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle
mahadsanid salimaan senator ilhaan cumar oo ka tirsan koongareeska mareykanka ayaa maanta gaarsiy magaalada garowe ee caasimadda puntland xasan baashe ayaa warkan kasoo diray garowe
dr ilhaan cumar ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana soo dhaweynteeda ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda iyo shacabka garowe mas-uuliyiinta soo dhaweysay waxaana mas-uuliyiinta soo dhaweysay ay garoonka garowe kula hadleen warbaahinta iyagoo ka warbixiyey safarka ilhaan cumar ay ku timi puntland maanta halkan waxaa lagu soo dhaweynayaa congress women ilhaan cumar oo ka imanaysa maraykanka si fiican baa u jeedaa halkan ay golihii wasiirada iyo xildhibaanadii dadka reer puntland isku soo baxeen marka arrintaasi sharaf bay noo tahay dabcan gobolkay booqanaysaa puntland bay imanaysaa maarata muqdishona waa tegaysaa iyo gobolka intiisa kale marka si wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa haddee sharaf bayna noo tahay halkan waxaa ka socda hadda shirkii qurba joogta puntland oo xooggoodu ka yimi gobolkeeda reer minnesota oo iyaguna halkan kulankan qayb ka ah marka arrintaasaan si fiican loogu soo dhaweynayaa qayb bayna ka tahay isku xidhka soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalkii hooyo sarkaal sare weeye oo aqalka maraykanka koongareska ka tirsan inay aragto duruufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan ka soo jeeday constituensiga ee halkeedu ka soo jeeday aad bay muhiim u tahay indheheeda ay wax ku aragto waxay joogtaa meel ay talada wax ka go'aamiso oo afrika ay maaragtay saamayn ku leedahay iyo adduunkaba marka indheheeda inay wax ku aragto aad bay u tahay annagana sharaf baynoo tahay intaas kadib waxaa senator ilhaan cumar loo gudbiyey madaxtooyada garowe iyadoo halkaasi ay ku soo dhoweeyeen madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa kalaash xasan baashe warbaahinta dalsan garowe
sanadkii afraad ayaa magaalada muqdisho lagu qabtay bandhig carabeedka shaqada ee muqdisho jafar saxe cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
sanadkii afraad oo xiriira ayaa gudaha magaalada muqdisho lagu qabtay bandhig carweedka muqdisho job fair oo ay soo agaasintay hana academy wuxuuna sanad walba kulmiyaa bandhig carweedka muqdisho job fair hay-adaha caalamiga ah shirkadaha ugu waaweyn ee dalka ka jira wasaaradaha iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqadoonka ah madashan ayaa waxaa looga arinsaday sidii looga bixi lahaa shaqala-aanta baahsan ee dalka ka jirta iyadoo madashan ay ku kulmeen dhalinyarada iyo hay-adaha waaweyn ee dalka ka shaqeeya ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha bandhig carweedka muqdisho job fair waxaan u mahad celinayaa tiimkii barnaamijkan soo qabanqaabiyey macadkan oo academy waxaa qabanayaa brogaraamka markiisi laga dhawaajiyey sanadkii afraad waxaanan ugu talagalnay in madal ay noqoto dhalinyarada iyo dadka maxaa la yidhaha daneeya shaqada iyo dadka shaqada abuura meel isku wareysaan ka hadlaan baahiyadooda caqabadaha iyo fursadaha si laysku dhaabsan karo barnaamijkan marka sanadkii afraad ayaan qabanaynaa waxaan jecelahay in wax badanna ay ka muuqato saamaynta mashruuca brograamka ay noqoto in la helo ama ay joogaan dad beneficiary ka ah ee ka faa'iidaysay oo noqday successful ama beneficiary ka faa'iiday ama ka aflaxay brograamkan soo abalagareeyey helayna ulajeedkoodii ahaa inay helaan full employment shaqaalanimo dhammaystiran ama inay helaan maxaa la yidhahdaa internaship program ama inay helaan apprenticeship ama workplace experience waxa loo yaqaano ah waxa maanta shaqo lagu codsado ama lagu raadiyo sababtoo ah waxyaabaha ugu badano anaga barnaamijka aan ugu talagalnay oo madasha ay ahayd waxay ahayd shaqo aad bay horta u ballaaranta runaantii baahida jirta maxaa la yidhaahdaa waddanka iyo sidii lagu gaari karo laakiin waxaa jira jaranjaro ka horeeya u baahan in la gaaro oo anaguna aan u baahana inaan bidhaabino ay ugu horeydo horta in la helo madal ay dadku isku wareystaan ay ka hadli karaan baahiyadooda ka hadli karaan caqabadaha jira ka hadli kara maxaa la yidhahdaa fursadaha ka jira iyo habkii loo abuuri karo waxaa intaa dheer shaqo markii la abuuraayo waxaa ka horeeyo in qofkii dhallinyarada horta loo diyaariyo inuu xirfad leeyahay xirfad inuu haysto inuu muxuu aha uu aqbali karo xaaladaha ka jira iyo duruufaha ku gadaaman tusaale anaga shaqo markaan u doorano suuqa waxaa laga yaaba qofka in la weydiinayo waayo aragnimada uu leeyahay laakiin waayo aragnimada laguma helo shaqada qofka inuu helo waxaa laga yaaba inuu qofku u baahan yahay inuu ku shaqeeyo si isxilqaanah oo loo yaqaano voluntary dhallinyaradu waxay u baahan yihiin marka in ayaga ruuxadooda lagu wacigeliyo ama la fahamsiiyo haddaanu qofku aqbalin inuu voluntary ku shaqeeyo isxilqaana ma helaya waayo arnimadii uu ku shaqayn lahaa gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay waxaan markaa mar labaad aada ugu hambaliyeynayaa dhallinyarada horteeda ka muuqata ee aadka u qiimaha badan ee wiilashiiyo gabdhaha ah ee fursa ka maantay ka soo qayb galay xafladdan ama horey mid hore ka soo qayb galay ama ka faa'iidaystay ama hadda raba inay ka faa'iidaystaan waxaan leenahay ilaahay ha idinku guuleeyo hamigiinnana allah idiin suurtogeliya aan idin leenahay runtii farxad bay ii tahay intaanoo dhallinyaro ah oo wiilal iyo gabdhaha wax soo bartay xaflada ay ka soo qaybgaleen wax aad iyo aad u qiimo badan weeye agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa halkaasi si wadajira uga hadlayay iyagoo u mahad celiyay hana akademi oo barnaamijkan sanadkii afaraad qabanaysa ugu muuse aan rabo inaan annagana waxu gaan saarna horta meelaha ugu badan annaga nanaga heesta waa iskiilis waay dhibka ugu weyn heesta waa iskiilis xirfad la-aanan heesta jaamacadahaasa ogtihiin aa ka waraysiin waxay soo saaraan kumanaan dhalinyaro ay soo saaraan maa sanadkii ay soo saaraan laakiin dhallinyaradaas aad ka waraysiin ma aha dhalinyaro buuxin kara fursadaha shaqo oo oo suuqa yaal soo niidhiska suuqa yaala market demandhiska yaal iyo wax annaga amaala jaamacadeen ay soo saaraan isma qaataan marka taas waxay keenay gaabis ballaaran ay keenay gaab ay keenay marka gaabkaas waxay u baahantay in la buuxay u baahantay moo yaa buuxinaa marka waxaan ogahay aan ka warhayaa intaan taarikh aan ka warhay hana academy iyo private institution badan ayaa jiraan oo xooga saaray inay horumariyaan ama ay buuxiyaan skill development run ahaantii waan uga mahad celinayaa maamulka hana academy ee commitment badan geliyey ee sanad walbaba qabta brograamka aadka u quruxda badan taasoo lagu dhiirigelinaya dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka jooga waxaan sidoo kale ugu mahad celinayaa sanad walba waxay soo saaraan hana academy dhallinyaro xirfado badan oo kala duwan leh ee dalka aada looga baahan yahay tusaale ahaan maanta dalkeenan dhallinyarada waxay ka soo wada baxaan keliya jaamacadaha digri iyo master buu qof walba soo qaataa laakiin wax skiil takhasusi ah le ma leh nasteex cabdulqaadir xasan raadiya iyo tv-ga dalsan muqdisho
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa garay halkawthar oo dhowaan ciidamada dowladda ay la wareegeen mahad kuwaar ah ee warkan kasoo dira shabeellaha dhexe
gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan oo socdaal dhulka uga baxay degmada aadan yabaal ayaa gaaray alkowsar oo maalmo ka hor lagala wareegay al-shabaab gudoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa socdaal ku soo maray deegaanada kale ah ceelmuluq iyo booshareeri waxaana ay ugu dambeyn ay soo gaareen alkowsar oo dhowaan lagala wareegay al-shabaab gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa soo kormeeray qeybaha kala duwan ee alkowsar oo ah meel qadiimi ah lehna taariikhi kala duwan kormeerka kadib abaanduulaha guutada afraad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneel bashiir mukhtaar bashiir sitey ayaa guddoomiyahay wafdigiisa ku soo dhoweeyey alkowsar gudoomiye soo dhawaaw meeshaan waxaa ku sugan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada xoogagga soomaaliyeed oo macasiil loo yaqaano isgarabsanayo iyo kuwa danab ee degmo- deegaan nabada ku soo dhawaaw muxuu ahay ciidamadii howsha ayaanta ku jiray oo sidaad ugeed u dadaalayay oo haddana daafaha kaa tahay ku soo dhawaaw Een, deegaan nabada ku soo dhawaaw amni waaye adigana waa kaaga mahadcelinaynaa safarka dheeroo soo martay iyo howlaha aad beryahan ku jirtay oo adiguba naftaada aad xirriida tuutada oodna nooga harin ood furunta qodaada uga jirtay Een, halkan waxaa jooga waa milatarigii iyo ciidaankii macawisleyda iyo kuwii ahaa een, eh, danab soo dhawaaw guddoomiye gacan furo ku soo dhawaaw guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugan furimaha dagaalka ayaa sheegay in dhowaan lasoo afjari doono howlgalka ka socda gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu xusay in guulo laga gaaray howlgalka sidoo kalena shacabka alkowsar ayuu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada deegaankan quruxda badan oo maanta maarata aan soo booqannay alkowsar iyo de- meelo kaloon soo marnay sidii ceelmuluq iyo booshareeri iyo booscaduur maanta waxaan maaragtay howshaas waddooyinkaan aadan yabaalaan ku sugnayn marka maanta inaan soo ogaano deegaanada aadan yabaal ku xeeran ama sida ay kala yihiin iyo deegaanada noloshooda inaan soo ogaano run ahaantii deega meesha maanta aan taagannahay oo alkowsar waa aad iyo aad meel maaragtay inoo cajiib gelisay iyo quruxda iyo bulshadeeda sida ay maaragtay nishaadkooda iyo deegaan ahaan xaatee deegaanku sida uu yahay deegaan weyn oo baaxad leh oo maanta aad iyo aad weyn alxamdulilaah waxaa ilaahay mahaddiiseen oo ilaahay nimankii dhibaatada ummaddan ku hayay oo ummaddan u geesoo ragaadiyey waxaan aaminsannahay hadda deegaankan sidaan u yaalno haddii sidii loogu talagalay ganacsiga muqdisho iyo isugu furaa lahayd inta tobankii afartii sano la joogo waxaa- waa aaminsanaa lahayn inta hadda maanta deegaanka wanuuya ka badan inuu ahaa lahay oo magaalo intaan ka camiran oo ka sii weyn ay ahaa lahayd laakiin maanta ilaahay baa maaragtay wakhtigaas inay nimankaa ummadda dhibaan ayaa iska qoreed waana dhammaaday wakhtigoodii ilaahay ayaan uga shukriyaynaa iyo dhammaan Ee, dowladda soomaaliya oo madaxweynaha qaranka ugu horeeya kan stateka iyo dhammaan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidamadoo dhan dham- dhammaantood iyo deegaanada oo is-abaabule dadka jooga maamulada gobollada labadan gobol hirshabeelle laysku yidhaahdo shabeellaha dhacay iyo hiiraan oo si weyn isu abaabulay una ogaaday inay nimankaanu yihiin niman dhibaato ummadda ku ah waad arkaysa meesha aynu ku noolaa jireen waxa ay ku sameeyeen iyo waxa ka muuqday meelaha lagu dhi- dadka waxa lagu dhibaatay jiray meeshaasay ka rari jireen marka ilaahay baa mahad iskale wixii ay dhibaatadii ay shalay ummadda ku hay jireen maanta ayagay ku hirtay ayagaa socalla ayagaa maarata habeenkooyalla dhibaataday ummadda u maleegi jireen mid la mid ahaa ilaahay beddelkooda siiyey waxaan rajaynayaa inay ummadda soomaaliyeed dhibaato intay ku soo sameeyeen ay ugu ekaato dibna ay maarata magacooda loo waayay ilaahay idinkiisa nimankaana maaragtay waa khawaariij oo culammada soomaaliyeed ayaa ka fadwootay khawaariijna waa dhibkeeda horey ayaa loo sheegay marka waxaan rabnaa siday u kaceen dadka deegaanadan ay u istaageen ay naftooda iyo maalkooda diyaar ula noqdeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda soomaaliya hadday tahay federaalka oo madaxweynaha qaranka ugu sarreeyo iyo statekaba dib looga laabo ma doono ayaguna ga- sida ay u soo baxeen ee cadowga inay isaga suuliyaan u go'aansadeen inay isaga suuliyaan ayaga ayaa yaqaano kuwa meelaha ku dhuumaayo annaga ma naqaano ayaga ayaa nooga xog badan inay xogtana siiyaan nin kastoo maalin ayaga la shaqeeya nimankaasna waxaaba yaraatee walaalnimo uu leeyahay male walaashina ma laho marka aad iyo aad ilaahay baa mahad iskale deegaanadii gobolka shabeellaha dhexe muddada dheer naga maqnay inaan maalmahan dhex joogno muddooyinkaanaan ku dhex sugnayn haddana waxaan gaaraynaa insha allah oon inta noo dhiman inaan mar dhow hadduu ilaah yidhaahdo aan gacanta lagu dhigo dowla- ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan
mahad axmed cali soo mahadkuwaara raadiyaha iyo telefishinka dalsan alkowsar shabeellaha dhexe
guud ahaan dhegeystayaal warkii habeen aad ka dhegeysaneyseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waan igintahay shaacidda warkaygu soo waxay dib loo hertaa radio darsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel